koox dhallinyaro ah oo ku nool degmada baled xaawo ayaa si iskooda isugu xilqaameen inay si bilaasha wax ku baraan caruurta ku nool deegaanka libicad oo qiyaastii toban kilomitir u jira degmada baled xaawo dhallinyaradan ayaa maalmaha khamiista iyo jimcaha booqda deegaanka si ay caruurta deegaanka oo aan haysan waxbarasho u baraan maadooyinka dugsiga hoose iyo dhexe mid ka mid a dhallinyarada u istaaga howlaha samafalka ah ayaa ka waramaya ujeedka ka dambeeyey inay bilaabaan howshan
markii aan aragnay baahida waxbarasho ee meeshaas ka jirto in ay aad u daran tahay ayaa waxaan garowsannay in dadkanagi aan gacan ku celinno oon caawinno alxamdulilah maanta waxaan soo saarnay dad waxna qori karo waxna akrin karo waxaan ugu mahadcelinay alla subxaana watacaala kadib bah libicad oo inaga caawiyey barnaamijkaas in aan dadkanagi aan gacanta ku celinno saa u jeedaan ardayda waxay wax ku baranayaan sijaayado ad arataan waa meel bannaanah oo qorrax ah oo dabayl ah meel goob waxbarasho oo ku habboon ma ahan aan rabnaa cid walbe oo gacan ka geysan karto in ay naga caawiso in aan horay ardaydaas waxbarasho rasmi ah iyo makaan rasmi ah ay helaan dhallinyaradu waxay isu xilqaameen in dadka bulshada ay caawiyaan oy gacan ku celiyaan oy u samafalaan dhallinyarada garbahayga taagan waa dhallinyaro ka imaaday degmada beled xaawo oo masaafo dhan toban kilomitir u jirto duulada aan joogno ee libicad cid wax qarash ku siiso iyo cid ku garab istaagta ma jirto waa isxilqaan iyo musodhawacnimo in ay barnaamijkan meeshan ku keeneen iyo in dadkoodii bulshadoodii horey ay u qaada ay horey u horumariyaan
qaar ka mid a dadka deegaanka libicad iyo caruurta ku nool deegaanka ayaa codsaday in laga qayb qaato sidii ay u heli lahaayeen xarumo waxbarasho iyo agab waxaan codsanaynaa waxa la yidhaah waxbarasho oo horay ayna u soo marin wax waxbarasho ah horay aynan u soo marin intii toban sano ah wax waxbarasho ayna helin codsi waxaan codsanaynaa in hay-adaha waxbarashada iyo dowladda jubbaland iyo dowladda dhexe haddaan ilaahay maaha dhihin waxaan ka codsanaynaa cid kastoo arrimahan ay quseeyaan in waxbarasho si degdeg ah naloogu keeno
tumma aniga magacayga waa ibraahin cabdi jaamac waxaana nahay meeshaan la yidhaahdo labica tuulada ah ninka guddoomiyaha ka abaanahay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa uma dadka arrimaha waxbarashada ay quseeyaan sida wasaaradda waxbarashada jubbaland oo kale dowladda dhexe oo kale qolada oo samafalayaasha sida hay-adaha qolada ee waxbarashada u xil saaran ilahay waxaan weydiisana tuma ayaga aan codsi u dirsanaynaa dadkaas ay arkaan in ay soo garab qabtaan oy waxbarashada ka soo garab qabtaan waad arkaysaa dadka meeshaas tuban oo aan waxba barasho lahayn maxaan u jirnaa horta magaalada beled xaawo toban kilomitir yaan dhanka bari ka jirnaa toban kilomitir baan u jirnaa meeshaas wiilashaas yaa halkaa ka soo kaco tobankaas meeshaasay ka imaadaan khamiis iyo jamco bay imaadaan magacaygu waa saadiq cabdulaahi waxaan ku noolahay tuulada labicad waxaan wax ku bartaa halkan aad arkaysaan waxaan ka codsanaynaa wasaaradda jubbaland inay naga caawiso waxbarasho deegaanka libicad ee duleedka baled xaawo ayaanan lahayn wax iskuul ah waxaana caruurta ay wax ku bartaan geedo hoostood